dagaalkaa tukaran waa gardarra somalilan soo samaysay oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha somalilan waaye oo ku soo qaadeen puntland iyo xuduudadeeda ayay kusoo qaadeen wey gardarro fadaan ah wey waan gartay maxay kula tahay in dagaalkaa soo noqnoqday uu ku salaysan yahay garaad
waxaweeye in run loo sheego oo ninkaas ciidamadiisa meesha kala baxo waan maqlayay ra-iisal baarlamaankiisii reer laascaanood baashe maxamed faarax xalay waxa uu sheegayey ingiriis baana siiyey buu yidhi isagu waayo oo ingiriiska wax siiyey waa kee yuu siiyey laascaanood ingiriis ciddee siiyey sheekadaasaan daba soconnaa buu yidhi waana gardarro qalad ah oo kayra nidaami ah weeye una baahan in run loo sheego weeyaan oo la yidhaahdo georgi biixiyo waxaad wadin ciidankaaga la bax dawo kaloo ay leedahay male
siyaasiyiinta somalilan iyo odayaasha dhaqanku waxay sheegeen inay soo xiri doonaan xuduud ay leeyihiin taa ka waran waanahay nin weyn oo waayeela oo xogogaala baan ahay waxaala waxaa oo dhami waa waa akhlaaq xumo iyo gardarro aan geed loogu soo gaban weeye xuduudka qabaa'il baa dadku u degan yahay una deganaa weligii wax ingiriis bixiyey iyo waxa uu leeyahay isaaq leeyahay oo laascanood la yidhaahdo midna ma jiro baasha waxa uu ka hadlayaana waa akhlaaq xumo weeye absolute akhlaaq xumo weeye waxaa la rabaa in run la sheego ciddii gardaranna gardarradeeda loo sheego war waad gardaran tahay laakiin xagga jeli beerka jeli xaydha jeli dhexdhexaadka keer ka keer adaa wax shaqaynaysa ma aha waxa weeye in loo sheego gardaradooda wixii meesha ka dhaca ama ku gaadha labada dhinacna diixi baa mas-uulka ah iyo wixii lacaqli ah
waan gartay labada dhinac hadda waxay isku hor fadhiyaan dagaal oo laga cabsi qabo inuu maalmaha fooda inagu soo hayo uu qarxo marka maxay kula tahay adiga puntland waxay leedahay waxaanu leenahay ilaa caynamo aageeda xuduudku iyagu yahay somalilanna ilaa yoocaday leedahay maxay kula muuqataa adiga waa runtood weeyaan kow waaye puntland xuduud bay leedahay waajib baa ka saaran xuduudkeeda inay xaqiijiso inay lamaclamaclayso iyo waxaa wanaag in la doono waa yahay laakiin wanaagga haddii la diido puntland iyada ayaa mas-uuliya ka saaran tahay inay xaqiijiso xuduudadeeda xaqiijiso wey waxa ay samaysay reer soomaalila waa gardarro caddaan ah wey made hadday hadda halkaa ka bilaabatana waxa weeye iyagaa iskale dembiga iyagaa dembiga iskale xil baa saaran kuwan xil inay xaqiijiyaan xuduudadooda inay xaqiijiyaan xil baa ka saaran hadday xilkooda gudan waayaan xabaashooda ha qoteen xabaashooda laqodku odayaashiina dhaqanka puntland odayaasha dhanka kale ma la xiriirteen soo anigu dhaqankii mi sidaasaan sheegayaa waa la hadalay idaacadahaanu ka hadalnay ee kii aanu u yeedhnay oo loo yeedhay oo kasoo dhaqanka kasoo qayb galay halkan meeshan inagu dhowo boosaaso ku dhowo carmo la yidhaaho caleemasaarkii dhaqanka kasoo qayb qayb galay waa la xidhay oo la xukumay oo shan sannadood lagu xukumay oo somalilan buu meel kaga dhacay baa la yidhi ciidamada hala kala raruu yidhi ciidamada hala kala raro xagga lagama dhibsan xaggaasaa layihi siduu u dhihi karaa ciidamada hala kala raro kibir weeye kibir aan meella salka ku hayn weeye caqlixumadu salka ku haya wa beesha caalamku waxay wadaa baaqiya dagaalkaasi lagu joojinaya ma kula tahay inuu xal ka imaan karo ama guulaysan karo wax beel caalam la yidhaaho oo jiraa ma jiraan ingiriis baa jira ingiriisna wuxuu la socdaa somalilan cad baan kuugu sheegayaa oo run ah maxaa ku cadaynaysa waan goosanay sideed iyo tobankii may baanu goosanay john drystel baa sababo ahaa in sidaa la yeelo dadkii goobjoogga ahna waa noolyihiin marka ingiriis wuxuu la jiraa somalilan oo somalilan waa la iska sheegayaa ingiriis siyaasadda soomaaliya wuu ku fashilan yahay wuxuuna la jiraa ama neglaskee ha noqdo ama maxay jeating michael j ha noqdo wuxuu la jiraa qabiil buu la jiraa waa fashion weye ma aha gardarrada cidda leh haddaan loo sheegin caanteynka ma jiro waxaas garta marka maxay kula muuqataa hadda xalka garaad
hadda haddii aanay ciidamada balbixin dagaal inuu dhaco bay khasab noqonaysaa khasab waxaa ku yidhi inay waddankooda xuduudkooda xaqiijiyan puntland baa mas-uulka ah soo garan mayslaamkayga